Hay'adda Kaydka Raashinka iyo Aafooyinka Qaranka Maamulka Somalilan ayaa magaalada Agbar ee gobolka Gabiley u qaybiyay deeq raashin ah in ka badan boqol labatan iyo shan qoys oo danyar ah. Deeqdan ayaa ka koobneyd bariis, bur, baasto iyo saliid. Agaasimaha Hay'adda Kaydka iyo Aafooyinka Qaranka Somalilan, Ismaaciil Carab ayaa ka warbixiyay deeqdan.
midna boqol iyo toban ilaahay ayaan haddaas kale si wacan oo qurux badan ayay nugu soo dhammaatay mahadnaqa iskale marka koowaad marka labaadna mahadnaqa wax iskale xukuumadda qaranka jamhuuriyadda somalilan madaxweynaha qaranka gaar ahaan gudoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka raashinka tiradiis waxay dhammeeyeen oon ku soo qaybinay kun iyo laba boqol oo qoys oo boqolkii u dambeeyey aanu ku soo gabagabaynay Qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iidaystay deeqdan raashinka ayaa ka mahad celiyay.
alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ugu horreyn waxaanu u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixe cabdi een, guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aaf- aafooyinka qaranka een, guddida ee, taakulaynta abaaraha ee qaranka
dowladda somalilan waanugu shukri naqaynaa madaxda gobolka waanugu shukri naqaynaa dhammaan dowladda guud ahaan waanugu mahadnaqaynaa
saraakiisha ka socota nutford waxaannu leennahay deeqdan waannu idinka guddoonnay waana ku mahadsantihin abaaraha dadka aa caawiseen ee masaakiinta ah ee abaartu hayso sidaa wax loo soo gaadheen waa ku mahadsantihin Deeqdan ayaa waxaa baahi badan u qabay qoysaska danyarta ah ee ku nool magaalada Agbar ee gobolka Gabiley.